wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabaysay kulanka udoodista kala dheereynta dhalmada iyo amniga badeecooyinka caafimaadka taranka kulanka waxaa ka qayb galay dhammaan wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka hay-adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ururada caalamiga ah ee ka shaqeeya caafimaadka ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo martisharaf kale doctor cabduqaadir weheliye afrax oo ka mid ah la taliyayaasha wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan waxaa wanaag noo ah inaan ku guuleysano inaan soo gabagabaynay kulankii heerka sare ahaa ee ku saabsanaya kala dheereynta dhalmada iyo wax ka qabashada dawooyinka loo isticmaalo caafimaadka taranka runtii waxaa isugu yimiday dhammaan maamul goboleedyadii wadanka oo dhan iyo wasaaradda caafimaadka federaalka kuwaas oo labadan maalmood aada uga dooday oo aada uga hadlayay caafimaadka taranka iyo guud ahaan dhibaatooyinka heysta gaar ahaan barnaamijka la xiriira kala dheereynta dhalmada ama kala korinta caruurta oo kalentood waxaan idhaahno kaas oo aan xoogga ku saareynay bal in wax laga qabto dhibaatooyinka iyo jaalanjiyada heystay heer qaran oo wadankan ku saabsan taasaa marka waxay fursad noo siisay in aada looga niqaasho maamul goboleedyada oo dhanna ay soo bandhigaan aragtidooda iyo caqabadaha haysta oo ay ka mari laayihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala qodobadii ka soo baxay meesha tan oo ay ugu horeysay in arinkaas waxqabad weyn laga sameeyo maadaama marka hadda heerka uu marayo uu yahay mid aada u liita oo hooseeya oo ah boqolkiiba hal iyo bar aan maraynaa waxaan la rabnay inaan gaarno heerar intaas ka sareyso oo hooyadu ay hesho kala korin fiican ay hesho qodobka labaad marka waxay ahayd inaan ka fikirno marka wacyigelinta hooyooyinka oo hooyadii la wacyigeliyo si ay iyada caafimaadkeeda iyo caafimaadka ubadka ay dhalaysoba ay u hagaagaan insha allahu tacaala qodobka saddexaad ee aan xoogga saarnay aada looga dooday markaas wuxuu ahaa in aan eegno waxaan loo baahan yahay saadka ama logisticska waxaan la yidhaahdo oo xagga sablayga oo ku saabsan dawooyinka loo isticmaalo taranka oo iyadan aan ka hadlaynay kulankan ayaa door ka qaadanayo sidii kor loogu qaadi lahaa ka faa'iidaysiga adeega kala dheereynta dhalmada ama kala korinta caruurta iyo sidii loo heli lahaa dawooyin caafimaadka taranka iyadoo oo loo marayo nidaamka wacyigelinta iyo howlwadeennada ka shaqeeya caafimaadka hooyada iyo dhallaanka si caruurta iyo hooyaduba ay u helaan caafimaad xooggan